halkan waxaan rabnaa inaan kaga warbixinno ee, shirar dhowra oo sa- dowladda hoose ee magaala kismaayo ay kaga soo qeyb gashay dal gudihiisa iyo dibaddiisa marka koowaad shan iyo tobankii may labada kun labaatan iyo saddex waxaan shirka kaga qeyb galay magaalada nairobi shirkaasoo looga hadlayay mashruucii horumarinta wadooyinka ee saarabtu ama loo yaqaan nagaad shirkaa waxaa kasoo qayb galay lix magaalo oo ay ka mid yihiin magaalada kismaayo dhuusamareeb beledweyne muqdisho garowe iyo baydhabo dhammaan magaalooyinkaasi waa magaalooyinkaas mashruucaas oo ka socdo oo wadooyinka laamiyada ah shirkaasi wuxuu socday muddo afar maalmood ah ujeedkiisuna waxay ahayd sidii loo sare loogu qaadi lahaa ama loo dardargelin lahaa wadooyinkaas world bank oo ka wado magaalooyinkaas oo runtii qiimo weyn u leh bulshada soomaaliya meel kastay joogto magaaladan kismaayo mashruuca saarab one saarab two waxaa ka socda hadda fayskiisa backage one waxaa ka socda eh, toddoba wado wuxuuna ka kooban yahay soddon iyo kow wado oo soddon iyo kow kilomitr walow hadda lacagta loo hayo toddoba iyo toban kilomitr ujeedka shirkaasi marka wuxuu ahaa sida loo dardargelin lahaa isla markaana shuruudaha ku xeeran iyo oo, transparentigiisa loo fulin lahaa anaga kismaayo ahaan waxaanu ka jeedinay afar iyo toban kilomitr oo naga dhiman in loo ku daro si fiican baanu hawshaas isu afgaranay runtii guulbuu kusoo dhammaaday